goormo ayuu naadigu furmanayaa ilaa intee ayay tani socon doontaa haye maxaad halkan ka samaynaysaan miyaadan ogeyn in wasaaraddu ay joojisay dhammaan tababarada iyo simaanshada ilaa iyo mar dambe ogeysiis dheeraad ah waan ogahay markaas kadibna aad baan ugu dhowaa aad iyo aad
fogaanta bulshada kaldheeraada waatana niyad jab kale waxay noo sheegi doontaa sida nabadgelyo looga joogo waa sidee qorshahaasu maxaa intaa ka badan oo aan qaban karno waxay ku celcelinayaan ma ahan badbaado ka warrama riyooyinkeenna waxaa la ii tababaray inaan helo fursad wanaagsan oo kan qaybgali karo kubadda cagta oo qaranka waan ogahay waxaa laygu qasbay inaan guriga ka soo laabto kadib markii la baajiyey ciyaartii caalamiga ahayd ee saaxiibtinimada dhagaysto mid kastoo in ka mid ah waxaan ku caawin karaa dhalo biyo ah si haraadka inkaga baxo iyo waano yar ma waalan tahay mid isii asagana mid sii waana bixin doonaa si aad u hubiso waxqabadkaaga inuu yeelan saamayn waxaa jira waxyaabo yaryar oo saamayn karo waan ognahay ku dhaq gacmahaada saabuun iyo biyo isticmaal suxulkaaga oo laaba markaad qufacayso ama markaan hintisayso ka fogow inaad taabato wejigaada ilaali masaafada bulshada oo joog gurigaaga haddii aad dareento xanuun waxaa lagu magacaabaa asaaska shanta nidaam ee badbaadada haa dhaq gacmahaada ilaali adabta markaad qufacayso iska ilaali taabashada wejigaada ilaali masaafada fogaanta bulshada iyo xaafadda inaad joogtid markaad xanuunsan tahay taas iyo in ka badan in badan in badan haa waxaad joogtayn kartaa nidaamka jimicsiga mar kasta si aad ugu habboonaato diyaargarowga ciyaaraha soo socda taasi waa run kooxdeennu weli waxaan helnaa tababar joogto ah ee qadka tooska ah ku xidhannahay kulligeen riixidda kor iyo hoos waxaad ka helaysaa inuu xabadkaada weynaado saaxiib awoodda jirka sare qalqalluucinta waxaa loogu talagalay lugaha oo adkaado mar walba waxaa la sameeyaa dadka aan la joogo iyo walaalahayga xilliga guriga waxaan sameeyaa fiidkii adkaysiga xaqiiqdii uma baahnid wax qalab ah xaggeen ka heli karaa barnaamijkan hadda biyo iga iibso anigaa ku bari doonee
waxaad heli kartaa agab bilaash ah oo qadka tooska ah lana wadaag saaxiibbada iyo qoyskaaga waxaa jiro muuqaallo badan oo internetka kuwaasoo sharaxaya sida ugu wanaagsan ee jimicsiga mahadsanid hayka waxaan u malaynayaa in aabbahay sidoo kale u baahan yahay maadaama intuu cudurkan jiray miisaankiisu uu kordhay sidoo kale hooyadayna culayska wuxuu ku hayaa dhibaato xagga neefsashada ah si fiican ayay hadda u seexataa waxayna wacad ku martay inay jimicsiga sii wadayso iyo in ay dhowaan isku dayayso inay socsocoto itus mid ka mid ah dhaqdhaqaayadaas waa inaan u qalmaa xilli ciyaareedka soo socda si aan ugu biiro horyaalka dalka qalqaloocinta waa sida fadhiga oo kale qiyaas inuu kursi yaallo gadaashaada jilbahaaga laab isku naday inaad hawada ku nasato ilaa heer dib u soo noqo oo ku celi
fadlan muuqaal ka qaad biyaha kuna dar dukaankayga
ma bixin doontaa qarashka aad baa u mahadsantihiin haykay jamiil waxaan dareemayaa hadda wanaag waxaan ku faraxsanahay inaan diiradda saari karo hadafkayga mar kale xasuusnow fircoonnida waxay u fiican tahay maskaxdaada iyo caafimaadka jirkaaga laakiin inaad caafimaad qab ku joogto ayaa ugu muhiimsan shanta qodob oo asaasiga ku joog ammaan
barnaamijkan ayaa waxaa idiin soo gudbiyey idaacaddan iyadoo la kaashanayso shabakada warbaahinta ee bulshada ee kenya loo yaqaano kenya community media network k comnet iyo hay-adda caalamiga ee jarmalka ee horumarinta iskaashiga iyo ciyaaraha afrika